kuuriyad markio beero yaryar idoosholanka maalgeli lihdunle balaange oo ka nool herayo barakaa duleedka magaalada baydhaba iyo kafalnaaday maaryaw ka nool loqoosyo haweenkan iyo weliba dhoorn oo qudaarta iyo ankuguhaasa beerosho iyagoo ku helo dhaqaalo fayl iyo qoysasyo ku saartay halad adag oo dhini noolle eh oo muddiyo wajahayeen maryan cali isaaq waa haweenkan kumid aya sheegtay ining maalgeliyo ka beertan yar iyo qoysya ku saartay haalad adag oo dhinig noolle taasoo qudaartay ankuguhaasa gadowan jiisa suuqa maryan cali isaaqoo sidoo kalen suurtagali inay dhagaalan hakugalaw beertay kasuubiday ganacsi yar oo kafali noolle qoyska iyo ku hadali noolle haddii iyo rajadiian lataa wax walbo calaf baa lagu helaa waxaan ku helay sida habka loo beero yaa la idin tusayaa baa nala dhahay anaga dhan kulmad ma ahayn loorarkii iyo caradii iyo dalaxadii iyo wixii aan soo aruursanay hal mar baa nala tusay waxaan isku dayna marka afartii labada inaan samayno oo aan horyaal ah ugu noqdooba tii qaluucisa hataa u toosiyo haddana waxaan rajaynayaa inay maardii weli difasho ay gacan qabato horumarkay horumarkiiskay sii gaarsi beertaan habeenkii rabadaan ku ahaa caano la soo waayey hilib la soo waayey ayaan furanay annagoo dad badanaa laba beesha intaa soo gurnaa isgaarsiinay adna caawa kuwaan ku hiraabsan waxaan ku hiraabsanaa weyne caanadii wixii dhan waan naga maqnaayeen qarash lama helin marka maqrabkii intaan la gaarin aan la waraabin xoogaa laga soo guraa masaacadahan duurkii camalaa la soo guraa waa xirxirnaa sidii suuqii loogu keeni jiray labalaba kun camalaa u xirxirnaa qoyskiiba saddex baa siinayna gurigaan ka sameeyey koosadu ii soo baxday jirgaan ayaa xaafadda lagu geeyaa jirgaanka saa ciyaalka ay ii soo jiidaan ayaan ku waraabiyaa kadib markii koosada ii soo baxday aan isku dayay ayaan qudaarta kala abuurtay hadda muuqaalkeeda taa bannaanka uu yaalaa waxaa ii beeran ansalaato waxaa ii beeran riixaan basbaas basal hoosto allah mustacaan yaayo waxaa iga maqan waa basali bardha iyo toonka iyo xawaashka iyo bis qudaarta hadda waxaan rajo u leeyahay canjeerada igu cunaayaan bariiska ay igu cunaayaan hataa haddii aan lacag awoodin aan qarashka aan waayo noo soo guro xoogaa koostaha ogaan salaato noo soo guro bariiska aan ku cunno canjeerada aan ku cunno cashada aan ku cunno waayo aana ilaa afgooye muqdishoa ku dhaqmi jiray meeshaa ku dhashtay inta kusoo dhammaaday beeraha afgooyaan soo aadi jirna oo aabbaay soo wadi jiray marka inta imaaday hataa waxaa isku dayi jiray loorarka iyo skee beeshimada inaan ku abuurto saan waha weel difishan waxbarasho oo yaa hal mar tusaalo oo qalabkii aan hadda beerta soonkaa bilaabay dhowr kiilo basala dhowr kiilo baradhaa usoo gatay konton xab moosa usoo tirsaday waabaa intaa ka gurta haa casarkii alla ii subaxdii labadaas waqtilee la gooya geetalaa baa igu yaalla hooskaasaa la igu imaadaa xoogaa yaroo bagaasha aan ka soo bilaabay waxaa carruurta ku dheelaan dhanaca buskudka oomada shaambada qudaartana basal baradho barbarooni ansalaato koosto intaas intaanba ka qaataa allaha mustacaan waxaan soo gataa suuqa baradhada toonta bariis miceeyaha qudaarta bariiska lagu carfiyo intaas bisa suuqa la imaadaa inta kale beertaan ka gurtaa miisku maasha allah qaybta guriga igu jiraa qaybna waxaan soo dhigtaa geetilaal ganacsigaas yar qarash maalintii wallaahi qadada hadda murunku ma jiro caanaha qoryaha waan kasoo iibsanaa galaaska caanada waan kasoo iibsanaa caruurta saan u kala maaraynaa wixii laga helo hadda wax weynoo wax meel kala dhig maayo ma jiro ciyaalka bishooda iyo saddexda wiil waxbarashadooda fiicantaa gabadhana saas waxay dhigtaan iskooladaas koro ee wadajir qaybna waxay dhigtaan iskuulkan